xoola-dhaqatadan ku nool deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay ka cabanayaan xatooyada ba'an ee lagu hayo xoolahooda waxay sheegeen in kooxo isku xidhan ay ka dilaaceen deegaanadooda kuwaasoo xoolaha xadaya islamarkaana gowracaya sidaasina ku iibsanaya meelaha ay arrimahani ka jiraan waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada afgooye sida sabiid oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk annaga xoola dhaqataan nahay baadiyaa degan nahay xoole inagii ay duurka galaan haweenkii waa la baxsado hayaa baali haddii naqato waa la baxsado hayaa awal areas ahay erigii mootalamlugaale lagu qaadaa magaalada la guliyo hayaa afgoo la geynaa sabiib meel la yidhaah la geynaa caanoola meel la yidhaah mareerey meelahaasaa adugu wada gadanaa niman tuugo ah waay oo isbiirsati niman inta aday kula jiraan niman afkooda ay joogaan magaalayaalka ay joogaan nimanna waxbay iyo tuugud iyo waxay inka dhex shaqeeyaan iyo nimanka xoolaha oo oo sooxadaay marka niya hal geel hadda daraad oo arbacdan arbacdeed moorad a soo geliy waa liga baxsaday haddii oon raad raaci raad raaci bacdi waa leelahay marka waxaan arkay baa baabuuraa duurkaa la gistay waa la gooracay nimanaa imaadeen baraafu kuswataan baabuuray ku qaateen magaaladii ay gelinayaan gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid ah gobollada ugu qanisan soomaaliya islamarkaana leh dhulbeereed ballaaran iyo xoolo kala duwan balse taa beddelkeeda dadkan ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin joogto ah oo ay ka mid tahay amni darro kaga imaanaysa askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk